ciidda arrafo maanta dhaqdhaqaaq male saakay laba sacsaan u imaanay arigaan keenna wabkaa kam wax dhihaaya male iyadoo ay maalmo kooban inaga xigaan ciidda carafo ayaa waxaa qaar ka mid a ganacsatada iyo dalaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada kismaayo gaar ahaan kuwa iibiyey ariga idaacaddu waama u sheegeen inay jirto suuqxumo ka duwan ciidihii kale taasi oo ay sheegeen inaysan jirin wax dhaqdhaqaaqa oo badan oo ku saabsan beeca ariga oo ay iibsanayaan bulshada ku nool magaalada kismaayo sidaasi awgeedna ay jirto maalmahan suuqxumo ka duwan ciidihii hore
maadaama aan nagu soo haashay ciidda anrafooda canrafadii hore iyo canrafadan wallahi waa kala duwan aad bay kala duwan yihiin saacadahan kale xoolaha iyo hay-adaha iyo xoolaha waa kala socdaan shaqada way kala socota xoolaha waa la iibinaya si hadda wax dhaqdhaqaaq ee male kawaanayaalka iyo wax yaroo iska muraadle mooye wax kale ee maxaa la dhihi jiray hadda shaqo wada male shaqada tii hore socon jirtay maa hadda canrafaha wax u diyaar garoobaya ma arag qiimaha ariga neefka buuran adigu neefka ugu buurno hadda ugu birimada waa iska boqol dollar kan ku xiga adigu waa siddeetan ilaa sagaashan sidaas weeyaan kan ugu hooseeyana waa adiga ilaa magaranaysaa konton dollar ilaa afartan dollar eedo ciidda arrafo maanta dhaqdhaqaaq male saakay laba sacsaan u imaanay arigaan keenna wabkaa kam wax dhihaaya male hataa bakeershah kama cabeen wabkaas waa fafadhiyaa meesha baadiyaa laga keena waan keennay waa kanoo tuura makaroon fooriska ma masiibo kaloo meel laga haysataa ma naqaano kolley suuq ma leh xoolaha maasha allah maasha allah ciidda hore xoolaha waa gadmaayeen ciiddan macna ma leh macna ma leh ciiddan cid kaloo ilaahay keena ma ogiya tan ma ash ma aha suuqa xoolaha maadaama hadda ciidda la joogo isbilih sanadiire hore rafyaalka hore soo marnay iyo hadda tan aan taagannahay waxyaala farq weyn baa u dhexeeyo maadaama xilligan kale marka la gaaro ariga bartiisa lagu duumi jiray oo meel kasta loogu tagay hataa suuqa iska dhaafe baadiya hataa loo aadi jiray laakiin hadda waxaad malaysaa tii iida ahayd in aysan jirin oo culeysi iyo waxyaalo iska imaadeen oo arigii si waagi hore loo godan jiray aansan loo gadanin oo kasoo jaam u yargelay oo hadda xaaladiisa yar adag tahay ariga nafka hadda beermada inta badan waa lacag adiga laba milyan iyo sagaal boqolba inta badan yaa u badan maadaama laakiin saddex milyan iyo boqol ay jirto laakiin inta badan way ku yartahay ma jirto inta badan hadda qiimaha hadda seelada saak lagu heli karo waa laba milyan iyo sagaal boqol midka ku xigo waa laba milyan iyo boqol sidaas kaloo dhexe oo waxaa jira asana ariga kawaanka ama maqaaxadaho kale loo gato yaa jiro ama dadka ay muraadi waxsaasoo kale ay u gataan oo sana milyan iyo saddex boqol ah ganacsatada seelada xoolaha ee magaalada kismaayo ayaa markaa la sheekaysato waxa ay kuu sheegayaan inaysan xilligan caddayn karin iibsasho la-aanta noocyada kala duwan ee ariga waxaase ay ka cabsi qabaan in qiimo la-aantan uu sababay cudurka coronavirus kaasi oo dhaqaalaha caalamka saameyn badan ku yeeshay